إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وحوها بون qof kasta oo muslim ah inuu ku dadaalo lana yimaado jeclaanta iyo raacidda sunnaha rasuulka alle salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaynu waxoogaa ka qaadan doonaa oo aynu ka hadli doonaa soomka iyo halkuu kaga yaallo islaamka amba darajada islaamka uu ku leeyahay waxa uu helaya qofka soomani qofka soomaa waxa uu heli doono marka soomkiisu uu yahay mid uula jeedo alla wejigiisa subxaanahu wa tacaala waxa uu ku mudanaya ajar iyo fadli iyo maamuusid amba ikraamid ah dadkuna waa ku kala duwanaan karaan oo qaarkoodba in ayay heli karaan amba waa kala duwan yihiin xagga taqarubka alle u dhowaanayaan subxaanahu wa tacaala iyo xagga fogaanshaha ay ka fogaanayaan in badan oo dadka saa'imiinta ah ka mid ah ayaan soomkooda waxba ku heli doonin oo aan ka faa'iidaysan doonin waxaan ahayn gaajo iyo haraad saa daraaddeed baa rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuuc waalcadsh badana mid sooman oo aan soomkiisa ka heli doonin waxaan ahayn gaajo iyo haraad sidaa darteed waxaa habboon qof kastaoo muslim ah muslimiinta ka midi inuu aqoon u yeesho sifadii amba tilmaantii uu lahaa soomka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waxaa ku sugan hadday tahay waajibaad iyo hadday tahay aadaab lala imanayo hadday tahay ducada markaad ogaato markaa waa inaad dabaqdo si camali ah oo shaygii aad ogaatay waa inaad la timaaddo oo aada samayso soomka marka laga hadlayo soomku waa laba noocuun waa soom waajib ah amba fariida ah iyo soom tadawuca bal markaa caaw waxaynu qaadan insha allahu tacaala fadliga uu leeyahay soomku amba fadaa'il siyaam aayado badan baa ku soo arooray oo muxkamaad ah oo alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku sugan aayaadkaasi waxay tirtirsanayaan in soomka alle loogu dhowaado soomka in alle loogu dhowaado waxaana aayaadkaa ilaahay uu ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala fadaaisha iyo ajarka ay heli doonaan allah subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlayay dadawga muslimiinta ah acmaasha ay la imanayaan inay alle isu dhiibayaan kuwa alla rumaysan inay yihiin kuwa alla hoggaansan oo alla adeeca inay yihiin kuwa runta sheega oo aan been sheegin inay yihiin sabra ilaahay subxaanahu wa tacaala u khushuuca ayaa allah subxaanahu wa tacaala aيda وxuu ku lahaa إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات محل شاهدku wuxuu yahay inuu allah سubحaanaه وataعaaلى uu sheegay dadooga مسلimiinta ah oo ay ka mid yihiin kuwan sooman rag iyo dumarba inuu alla u diyaariyey subxaanahu wa tacaala dembi dhaafid iyo ajar weyn waayo allah subxaanahu wa tacaala aayadda wuxuu ku xidhay amba ku gebagabeeyey acadda allahu lahu makfiratan wa ajran cadiima allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u diyaariyey dadka macnaa dembi dhaafid ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtoodii uu dhaafo iyo ajar weyn mar kale alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa an tasuumuu khayru lakum in kuntum taclamuun macnaa inaad soomtaan amba soomitaanka ayaa idiin khayr badan haddii aad tihiin kuwa ogsoon oo og nebiguna amba rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa uu caddeeyey fadaaisha soomku uu leeyahay waxaana ku sugan axaadiis saxiixa ayaa ku soo aroortay soomku inuu yahay xisnun min ashahawaat qalcad adag amba dhufays adag oo lagaga gaashaanto amba layskaga ilaaliyo shahawaadka waxaa kaloo soo arooray oo rasuulka ka sugan inuu tilmaamay inuu soomku naarta ka yahay gaashaan waxaa kaloo soo aroortay oo sugan allah subxaanahu wa tacaala inuu soomka abaalmarintiisa ku gaar yeelay albaab ka mida albaabada jannada oo dadka saa'imiinta ay jannada ka geli doonaan soomku nafta wuxuu ka jarayaa shahawaadkeeda waxa uu ka joojinayaa waxyaabihii ay baratay ee macluufaadkeeda ay ka caado dhigatay ayuu ka ilaalinaya naftu markaa waxay noqonaysaa nafdegan bay noqonaysaa nafdegan oo xasilan bay noqonaysaa marka ajarkaa aadka u weyn ee ballaaran iyo fadliga aan la koobi karaynin waxaa ku soo aroortay axaadiis saxiixa axaadiistaa saxiixa ah ayaa rasuulku ku bayaamiyey amba ku caddeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi atama bayaanin asawmu junna soomku waa gaashaan aljunna waxaa la yidhahdaa waa wiqaaya waa shay waxa adiga ku dhibi lahaa kusoo gaadhi lahaa aada iskaga ilaaliso oo aada iska difaacdo inuu sidaa yahay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxa uu amray qofka dareenkiisu amba doonista amba hilowga uu qabo galmada ee amba guur dabadeedna aan awood u lahayn uu ku guursado inuu soomo waayo soomkan ayaa wuxuu uga yahay wuxuu u noqon doonayaa qofka wax ka gooya amba ka jara dareenka noocaasa waayo waxa uu taag daraynayaa amba uu ka joojinayaa xubnihii in ay talax tag sameeyaan oo arrintaa ku fogaadaan xubin walba wuu dejinayaa xubin walba wuu dejinayaa oo waxay doonaysay meelka dhaca ahayd buu ka xakamaynayaa markaa soomku wuxuu ku leeyahay nafta laftigeeda amba jidhka bini aadamka amba xubnihiisaba raadayn la yaab leh sidaa darteed baa rasuulku wuxuu ihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yaa macshara shabaabi man istadaaca minkum lbaa'ata falyatazawaj fainahu aqadu lilbasar waaxsanu lilfarji waman lam yastadic facalayhi bisawmi faina lahu wijaa xadiidkan waxa wariyey wax soo saaray bukhaari iyo muslim raximah اllah waana xadiid ibnu mascuud oo macruuf ah rasuulku wuxuu yihi war qolyihiinan dhallinyarada ah man istadaaca minkum ulba'a ba'adani waxa weeye awood uun qofka kiina awood u leh inuu guursado waa nooc kastoo guurkiisa inuu uga baahan yahay qofka awood u leh inuu guursado ha guursado waayo guurkani wuxuu usoo jeedayaa qofka dhowrsanaan ilaalin uu araggiisa ilaaliyo xubintiisa taranka waa la midii uu ilaalinayaa laakiin kiina soomi kari waaya kiina kari waaya awood uu ku guursadaa ha soomo fa ina lahu wijaa soomkani wuxuu u yahay mid jaraya shahwadii amba dareenkii nooca ahaa qofka wax ka goynaya ayuu u yahay amba dhufaanid ayuu u noqonaya rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa kaloo ka sugan in rasuulku caddeeyey jannada waxa ku xeeran maaragtay hareeraha ka xig oo dhami waa waxay dadku dhibsadaan amba ay karaahiyaystaan maxfuufatun bilmakaarih macanaa jannada waxa ku xeeran oo dhami waa waxay naftu aanay jeclaysanin oo ay karaahiyaysanayso naarta laftigeedana waxa ku xeeran oo dadka soo jiidanaya waa shahawaadkooda waxay naftu doonayso weeye sidaa darteed qofka muslimka ah markay u caddaato soomku inuu yahay wax jaro shahwada oo maaragtay curyaamiya inay qofka qaadato soomkani oo waayo shahwadani waa waxyaabaha qofka u dhoweynaya naarta mar haddii soomku markaa jarayo oo hor istaagayo oo uu ka joogsanayo soomkii wuxuu noqonayaa shay kala ilaaliya qofkii soomanaa ee saa'imka ahaa iyo naarta mar haddii shaygii uu qofku naarta ugu dhowaan lahaa ee shahawaadka ahaa soomku uu ka joojinayo sidoo kale waxaa soo aroortay axaadiid rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ku caddeeyey in soomku yahay dhufays laga galo naarta amaba gaashaan yastajinnu biha alcabdu min annaar iskaga ilaalinaya addoonku naarta waxa uu yidhi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma min cabdin yasuumu yowma fi sabiili اllah إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفا أنا ما jiro adoon sooman maalin في سaبيiل اللahina ku sooman isagoo ku jira allah سubحaanaه وataعaalى wuu kala fogeeyaa amba wejigiisa wuxuu ka fogeeyaa naarta toddobaatan sannadood manaa wuxuu ka fogeeyaa naarta meel loo socon karo amba u jirsiiyaa toddobaatan sannadood weeyaan xadiidkaasi ee waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim waana xadiidka abi saciid alkhudriyi radia allahu canhu ee lafdigan aynu akhrinaynaa waa lafdiga muslimka rasuulku sala allahu alayhi wasalam mar kale wuxuu yidhi asiyaamu junna soomku waa gaashaan yastajinnu biha alcabdu min annaar addoonku wuxuu kaga iskaga ilaalinayaa oo maaragtay uu kaga gaashaamanayaa naarta oo wax naarta ka ilaaliya qofka weeye xadiidkan waxaa soo saaray imaam axmed raximah ullah waana xadiid صaxiixa waxaa kaloo rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man saama yowma fi sabiili اllah jacala allahu baynahu wa bayna annaari khandaqan kamaa bayna asamaai wannaar walard kamaa bayna asamaai waalard macnaa allah subxaana wa tacaala qofkaas sooma waxaa ilaahay subxaana wa tacaala isaga iyo naarta u dhexaysiiyaa bohol weyn amba god weyn oo la mid ah amba isu jira intay isu jiraan samada iyo dhulku aada u kala fog macnaa waa naartu soomaba gaadhi karta weeya sidaa darteed ayaa ahlulcilmigu waxay ku tageen axaadiistan inay ku soo aroortay fadliga uu leeyahay soomku weliba xaaladda qofku ku jiro jihaadka iyo qitaalka fii sabiili اllah ilaahay dartii uu ugu dagaalamayo sida daahirkaana soom kasta amba soomitaan kaste oo qofku uu ku yahay mukhlis oo ilaahay dartii ula jeedo liwajhi اllahi tacaala una soomo sidii uu rasuulku caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isaga laftigiisu wuxuu noqonayaa fii sabiili اllah buu noqonayaa isaga laftigiisu laakiin waa caddahay oo daahirka xadiisku wuxuu tilmaamayaa man saama yowma fii sabiili اllah jihaad isagoo ku jira ayuu soomaya oo soomkii la imanaya sidoo kale qofka la yimaada soomkiina oo soomkaagani markuu yahay alla dartii uun ida kana khaalisa liwajhi اllahi tacaala wifqa ma bayanahu rasuulu llahi sal اlau alيه wasalama fahuwa fi sabiili اllah isaga laftigiisu markaa wuxuu noqonaya fi sabiili اllah waxaad ogaanaysaan oo kale soomku qofka wuxuu geliyaa jannada oo xadiidkaas man saama yowma fi sabiili اllah waxaa soo saaray tirmidi waa min xadiidi abi umama laakiin sanadkiisa waxaa ku jira ninkaa linka ah waliid ibnu jamiil waa saduq yukhdi laakiin mutaabaca jirta ma arkaysaa oo axaadiid kale ku soo arooray baa jira ninkastoo dacfi uu jiro sida xadiidka dabraaniga oo kale laakiin xadiidku waa saxiix weeyaan الصوم يdخل الجنة soonku qofka wuxuu gelinayaaba jannada jannada ayaad ku gelaysaa oo qofka mu'minka ah ee ilaahay adeecsan allah subxaana wa tacaala ha ku waafajiya daacadiisa eh waxaad ogaanaysaa ee soomku inuu qofka ka fogeeyo amba uu ka dheereeyo naarta mar hadday sidaa tahay waxa kaloo qofka uu u dhoweeyaa inuu jannada geliyo abi umama radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi qultu ya rasuula allah qaala qultu ya rasuula allah waxaan idhi buu ihi rasuulka ilaahayow dullanii calىa camali adkhulu bihi اljanna rasuulka ilaahayo waxaad ii caddaysaa oo aad ii bayaamisaa ama aad i tustaa camal aan jannada ku galo nebiy llaahi moxamedna waa naasix weeyi rasuulka alle uma barbarin amaba maaragtay ka warwareegi maayo inuu u caddeeyo waxa qofkani uu jannada ku gelayo rasuulku wuxu uhi sal allahu alayh wasalama calayka bisawm laa mila lahu calayka bisawm macnaa soomka laasim soomku ma laha camal u dhigma laa mila lahu xadiidka waxaa soo saaray nasaa-i iyo ibnu xibbaan iyo xaakim sanadka xadiiskuna waa saxiix weeye waa ajar aan yarayn hadaad janno doonayso alla dartii u soom sida shareecada waafaqsanna soomkaaga ula kaalay si aad jannada u hesho dadka saa'imiinta ahi waxay heli doonaan ajarkoodu isagoon xisaaba lahayn lama koobi karaba yuwafa asaa'imuuna ujuurahum bigayri xisaaba waa loo oofinaya lisaa'imi farxataan qofka soomani laba goorba wuu farxi doonaa laba waqtiba khuluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmiski isbedelka amba sifada iyo doorsoomidda uu sameeyo qofka saa'imkaa afkiisu markuu haraado calooshuna ay noqoto mid cunto ka maran waxay ka udgoon tahay alla agtiisa udgoonka miskiga oo kale udgoonka miskiga islaali si aanad u khasaaraynin ajarkan soomkaagana waxaad ka heshaa aanu u noqonin gaajo iyo haraad keli ah abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala allah xadiid qudsiya kulu camali kulu camali bni aadama lahu ila siyaam kulu camali bni aadama lahu ila siyaam macnaa camal kastoo uu la yimaado qofka bini aadamki isagaa iska leh soomka mooyaane maxaa xadiidka macnihiisu uu noqonaya camal kasta oo qofku la yimaadaa isaga ayaa iskale ila siyaam macnaha waxay culimmadu ku fasireen camal kasta ajarka uu ku helayaa wuu koobay wuu xadidan yahay waa abaalmarin maxduud ah ila soom laakiin soomku ajarka uu qofku ku helayaa xisaabba ma laha faajruhu biduuni xisaabin kulu camali bni aadama lahu ila siyaam manaa amal kasta uu la yimaado oo qofka muslimka uu qabto waxa uu ku helayaa abaalmarin maxduud ah la koobay amba kooban koobnaanta yaraanu lama jeedno laakiin intay doonto ha gaadho toddoba boqol sideed intay doonto ila siyaam isagu ma laha abaalmarintiisu xadba waa baabka alle ee furan subxaanahu wa tacaala fainahu lii waana ajzii bihi allah wuxu uhi soomka anigaa iska leh anaa qofka ka anaana ka abaalmarin doonaa fainahu lii waana ajzii bihi aniga ayaana ka abaalmarin doonaa ayib fainahu lii aniga ayaa iska leh limaada waxay yidhaahdaan culimadu soomku waa sirun bayna alcabdi wa rabbihi waa arrin sir ah oo udhaxaysa addoonka iyo rabbigii haddii intaad gurigaaga hoosta ka xidhato aada waxaad doonto cunto waxaad doontana aada samayso oo dabadeeto afka boorka aada soo marsato oo dadka muslimiinta ah un hadhowna afurka aad dhinaca kaga qabato xiina kuma oga hebel wuu sooman yahay candhuftu buu tufayaa laa axad yadri laakiin inaad sooman tahay iyo inaanad soomanayn cidda keliya ogaan karta allah weeye subxaanahu wa tacaala fainahu lii wa ana ajzi bihi cidda camalkaa kaa abaalmarin doonta ee camalkaa la socota ee ogsooni allahu weeyi oo salaaddii maqrib waynu soo gallay mid kastoo inaga inaga midika ku xigaa wuu arkayay inuu tukanayay oo saddexdii ragcadoodba uu tukaday laakiin soomka yaa og allah baa og subxaana wa tacaala rabbi baa og fainahu lii wa ana ajzii bihi wasiyaamu junna soomku waa gaashaan de gaashaanka ad garan soomaalidii hore markay istiri jirtay imkana gawaadhidan dee qafilan amba mudaracaadka waxaan ay yidhaahdaan baa dee la galaa waxaasaa laisku qufilaayo o laisku xidhaa laakiin waktiyadaa hore de waxaa iskaga ilaalin jiray maaragtay leebka iyo fallaadha iyo warankaba gaashaan ayaana weliba isaga dhigi jiray markaasa waxaa lagu soo tuuraa ee ka duwi jiray وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط وxuu leeyahay marka uu yimaado soomkii maalinta qofku uu sooman yahay yaanu samaynin hadal xun amba de galmada laftigeedu ma banaana xaaraam wey waxyaaba soomka jabiyey ka mid tahay oo ninku hadduu haweenaydiisa isagoo sooman u galmoodo de way noo iman doontaa ee axkaamtaynu ka hadlayna ay ka mid tahay soomkiisina wuu jabayaa teeda kale waxaa lagu yeelanaya kafaaro culus waa inu kafaaro gud la yimaado culus weeyi ha u qaadanin waxa la cuno amba la cabaawn inay soomka jebiyaan taasoo kaleya hamoodin marka wax kale maaragtay hataa taaban walaa yaskar fain saabahu axad aw qaatalahu falyaqul ini imru'un saa'im haddii qof la caytamo amba uu caayo ambaba uu aflagaadeeyo ha yidhaahdo war anugu waan soomanahay ini mri'un saa'im waxaan ahay qof sooman bikalaamin masmuuc war waan soomanahay waa inaad ku tidhahda weya waan soomanahay ma aha daciifnimo ma aha inaad tahay fule kan aflagaadeeyey ka baqanaya laakiin aflagaadadu waxay waxyeelaysaa oo waa soomkaagii weeya marka hadal la maqlayo ku dheh ahlulcilmiga qaar baa waxay qabaan inaanu qofku u jawaabine uu iskaga aamuso oo oo maaragtay ha yidhaahdo anigu waan soomanahay fii nafsihi aduu isu sheegun dabeedna iskaga dhaqaaq macnaa liyamnacahaa min almushaatamati waalmuqaatala si aan dee qofkan ula dagaalamin amba aanad ula caytaminba amba ula dagaalamin ayib fain saabahu axadu aw qaatalahu hadduu qof la caayo uu aflagaadeeyo amba uu la dagaalamo falyaqul inii mrum saa'im waayo dee martaad cadhooto dee xaalad baad gelaysaa aflagaadaad la imanaysaa tacadi baad la imanaysaa xadgudub baad la imanaysaa soomkaagiina wax buu noqonaya wladii nafsu muxamadin biyadih markaa wuu dhaartay rasuulku salawaatu llaahi wasalaamu alayh waxau yihi allaha ayaan ku dhaartay nafta nebi muxamed gacantiisa ay ku jirta e lkhaluufu fadmi saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmiski isbedelka uu isbedelo naqaska amba qofka hadalka maaragtay neeftiisa afka ka soo baxaysa isbedelka isbedesho ayaa ka udgoona la agtiisa udgoonka miskiga oo kale waxay ka udgoon tahay min riixi lmiski miskiga ayay ka udgoon tahay aljazaau min jinsi اlcamal maxaa sababay qofkan inuu isbedelo afkiisa siifad yeesho oo ur la dhibsanaya ay afkiisa ka soo baxdo waxaa keenay soomitaankan uu sooman yahay marka afkani maadaama uu udarso maaragtay u doorsoomay naqaskiisu camal uu qabanayay alla dartii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu bedelayaa inuu u udgooneeyo lisaa'imi farxataan yafraxuhuma waxa uu leeyahay qofka soomani laba farxadood oo uu farxi doono ida aftara farixa marka waa furayo wuu farxaya waayo cibaada kusoo jirayo camal wanaagsan ilaahay baa daayayo waxyaaba soomkaagii kaa hor joogsada rabbi kuguma ridinoo cudur kuguma keeninoo waxyaaba maarag saas oo kale de wixii ilaahay ku siiyey kuu qadarayna waad cunaysaa wuu farxaya wa idaa waana ta hore ee adduunyada ah farxadda labaad baa xoog weyn wa idaa laqiya rabbahu farixa bisawmihi rabbigii markuu la kulmana waxa uu ku farxi doonaa soomkiisii ila soomkiisii baa la hor keenaya وإdا lقya رabه فرxa بsومh xadiika waxa soo saaray bukhaarي iyo mslim lafdigana waxa le bukhaarي baa leh riwaayo kale waxay leedahay ytrk طcاamh وشhراabh وشhهوath min أجلي الصyaam lii وأna أجزي bه والxasنة بعشhر أمثاalha qofkani wuxuu iska daayay amba ka tegay wuxuu cuni lahaa cuntadiisii iyo wuxuu cabi lahaa iyo wuxuu doonaya naftiisa shahwadiisii min ajli qaydkaasaa ku xidhan min ajli aniga daraadday buu uga tegey waa xadiidka qudsiga aniga dartay buu uga tegey waa markaad ilaahay daraadday uga degto ee maaragtay uga tagto ayaad waxaan helaysaa laakiin haddaad u sooman tahay maxay wallahi waad cuslaatay ee miisaanka iska dhin amaba dee xayraan baa tahaye saddexda wakti ma wada hayside ururi oo maaragtay intaad gambooyinka u urursato yani mar uun dadka wax la cuno ambaba dee nin weyn baa tahaye amba qof weyn baa tahay amba muxtaram eyaan la odhani uun ma soome e dadka uun maaragtay dartooda aada u soomto taas waxaasoo dhami waxay baabiinayaan amba waxay keenayaan inaad weydo abaalmarinta intan leg min ajli waa alla dartii waa inay noqoto weeyaan min ajli asiyaamu lii soomka anigaa iskale wa ana ajzii bihi waalxasanatu bicashri amhaaliha waxa wanaagsanna toban jeer ayaa la labanlaabayaa amba toban laabkeed weeyi waalxasanatu bicashri amhaaliha shayga wanaagsan toban ayaa lagugu bedelayaa iyo in kasii badanba wa fii riwaayati limuslim kullu camali bni aadama yudaacaf camal kastoo bini aadamku la yimaado waa loo laalaabaya alxasanatu bicashri amhaaliha shayga wanaagsanuu la yimaado toban jeer baa loogu sii dhufanaya ilaa sabci miati dicf ilaa toddoba boqoloo jeer qaala allahu tacaala ila sawma sawmka mooyaane toddobii boqol loogu dhaafay ma arkaysa ila sawma fainahu lii wa ana ajzii bihi anigaa le anaana ku abaalmarin doona yadacu shahwatahu wa طacaamahu min ajlihi wuxuu cunayey iyo wuxuu doonayey ee uu jeclaaye galma wax lamid ahaa aniga dartay buu uga tegay walisaa'imi farxataan qofka soomani wuxuu heli doonaa laba jeeruu farxo laba goorba uu farxi doonaa farxatu cinda fidrihi wuxuu farxi doonaa markuu afurayo wa farxatu cinda liqaa'i rabbihi oo markaad rabbigaa la kulanto haddaad farxdo maxaa ku haray walakhaluufu fami saa'imi cinda allahi adyabu min riixi lmisk isbedelka iyo sifada uu sameeyey qofka sooman afkiisu ayaa ka udgoon alle agtiisa cinda allah ama cinda annaas de waxaan dareemaynaa inuu isbedel afkaagii leeyahay cinda allah adyabu min riixi lmisk laba uu ka udgoon yahay waxaad ogaataa soomka aada soomayso iyo qur'aanka aada akhriyaysa labadaba way kuu ergeynayaan alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lisaaxibihima soomka iyo qur'aanku labaduba way kuu ergeynayaan ergo waa maxay waa waa la hadlid ilaahay bay kaala hadlayaan hebel iyo isyaqaano inagala hadlaya la qadarinaya ayaa la soomka iyo qur'aanku waxay kaala hadli doonaan allah ilaahay bay kala hadlayaan qofka sooma oo ay ugu ergeynayaan iyo qofka qur-aanka akriyay labadaba rasuulku sal allahu alayh wasalam alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi ywma alqiyaama soomka soomitaanka iyo qur'aanku labaduba way u ergeeyaan addoonka maalinta qiyaamaha yashfacaani lilcabdi ywma alqiyaama soomkaagii un baa ilaah wuxuu ka dhigayaa wax hadlaya oo ilaahay hortegaya wax dhisan oo la arkayo oo hadlaya wy tashkiis baa la arkay maaragta yaqulu ay siyaam yaqulu siyaam soomkii baa wuxuu odhanayaa ay rabb rabbigayow ilaahay buu kaala hadlaya manactuhu aلطacaama washahwa ilaahay oo anigaa u diiday wuxuu cuni lahaa iyo wixii kala iyo raaxadiisii baanaa u diiday fashaficnii fiih ilaahay ou iga erga aqbal oo igu shafeec wayaqulu lqur'aanu manactuhu nawma billayli habeenkiiba waxaan u diiday hurdada in badan buu igu soo jeedi jiray amba salaada ku tuko amba intaad soo kacdo qur'aankii akriso ilaahay oo hurdadiisii baan u diiday fashaficnii fiih ilaahay ou iga erga aqbalo ergadan aan isaga kugu ergeynayo rabow iga ogolow qaal arasuulu sal allahu alayh wasalam fayushabbacaan fayushabbacaani waa laga erge aqbal fayushabbacaan ergadoodii baa la aqbalay xadiidka waxaa soo saaray imaam axmed raximah llah iyo xaakim iyo culimo ka maaragtay waa lagu soo saara kutub kaleba xadiidka cabdillahi bni camar sanadkiisuna waa xasan weeye xadiidkan faa'iidada kale inuu ka faa'iidaysanayna waxaa ku sugan waxa la yidhaahdo tajziid lacmaal tajziid lacmaal waxa weeye in camalkii ila waa soom marka inagu waynu soomaynaa laakiin soomkii wax la taaban karo dee halkan soo taagan maaha laakiin tajziid baa lagu samaynaya ilaha ilaahay subxana wa tacaala wax qara leh ayaa oo jidh leh ayaa laga dhigaya waana qofka muuminkii u saa rumeeyo oo aad sidaa aaminsanaato weeyaan waana arrimaha qaybkaa bay ka mid tahay min aliimaan bay ka mid tahay ahamu shuruud aliimaan waxaa ka mid a waxyaabaha ilaah iyo rasuulkiisuba ay kuu sheegaan dee inaad rumaysato ee haybiga ah markaa soomkii siduu u hadlaya ilan waa camal anunbaa soomay oo gaajooday oo biyihii iyo iska daayay baabkii siduu u hadlaya adigu ha odhan waxaa lagaa doonayaa inaad noqoto aladiina yu'minuuna bilghaybi wayuqiimuuna asalaata wamima rasaqnaahum yunfiquun rasuulka ilaahay baa kuu sheegay rasuulka ilaahay warka uu sheegaana waa dhab weeye min aliimaan waxaa ka mid a ashhadu ana muxamadan rasuulu lah markaad leedahay aad qirayso rasuulka ilaahay waxaa ka mid ah qiritaankaaga waa inay ka mid tahay laasim inaad rumaysato an tusadiqa bima akhbar wax kastoo rasuulka ka sugan inuu xaq yahay oo dhab yahay sugan de saxiixa yani fadaaisha soomku uu leeyahay waxaa ka mid ah asiyaamu kafaara soomku wuxuu noqonaya waxyaaba ilaahay maaragta dembigii aada la timi uu kaaga dhaafo amba soomka laftigiisu inuu yahay cibaado ilaahay agtiisa ku weyn acmaal khalado badan qofku markuu sameeyo khalado badan markuu sameeyo amba meelka dhacayo amba cibaadadka qaarkood ha ku sameeyo ambaba dhaarba ha ku sameeyo ambaba dihaarka iyo wax lamida amba dilba ha ku sameeyo eh waxyaabaha qofku dembigaa uu ku dhacay uu ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga dhaafayo ee dembi dhaafka uu ka helayo waxaa kamid ilahay wuxuu faraa inuu qofku soomo oo maaragtay tusaale ahaan haddii qofku isagoo ixraamkii ku jira uu madaxii xiirto timihii uu iska xiiro xanuun ku dhacay maalan haddii qofku dakramo oo kale amba uu xanuunsado amaba dee timihii injir iyo wax lamida ay ka galaan isagoo xajkii jooga oo dabeeta uu xiirto amaba uu awood u waayo inuu hadigii gowraco ambaba qof mucaahida uu dilo si khaa khaa uu dilo amaba dhaar intuu dhaartay deeta dhaar buri maaragtay dhaartii uu buriyo amaba isagoo xaramka jooga dee uu ugaadh dii dilo oo maaragtay qalab bay ahay inuu dilo amba dihaarkiiba uula yimaado waxyaabahaas oo dhan kafaaraadka lala imanayo waxaa ka mida soomkii ayaa ka mida waxaad garanaysaa soomku ilaahay subxaana wa tacaala siduu agtiisa ku yahay ayaad dareemaysaa inuu alla jecel yahay subxaana wa tacaala inuu alla jecel yahay baad garanaysaa ayib oo masalan markuu alla ka hadlayo qofka haddii hadiguu waayo waatimu alxaja walcumrata lilah fain uxsirtum fama staysara min alhadyi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام وحليمنا يصوم كيوية هذه تمتع إلى ماده فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وصومك وإلهي كبد عملك صومك للإيمان كي معاهد كآية خضع اللودلة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله أي الله إيمانيا دارتي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وكفارات كبيرة duqaarda la yimi iyo hadduu awoodu waayey waxyaaba uu sameeyey inuu kafaarada la yimi camalkan ilaahay jecelaya baad garanaysaa ta kale soomka iyo sadaqada laftaba waxay keenaan in ilaahay kaga dhaafo qofka fitanta ehelkiisa iyo maalkiisaba iyo jaarkiisaba qalabadu ku sameeyo xudayfa ibnu yamaan markii fitanta la weydiinaya fitnat rajuli fi ahlihi wa maalihi wa jaarihi tukaffiruha asalaatu wasiyaamu wasadaqa waxa qariya oo lagu ega dhaafa salaada iyo soomka iyo sadaqadaba alrayaan waa albaabkii cokiyaha ahaa alrayaan waa cokinta waa meel aan dib dambe loo wax raadaynin waa meel qofku markuu jannada ka galo uu cokanaanayo alrayaan sahl ibni sacdin radia allahu canhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة باب بابا يقال له الريان جنة وحكوية له الباب ليلهضه الريان والباب الباب هذا جنة كمدة يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق الباب كإلهي وحقوق قارية ليؤون dadkii soomanaa ee saa'imiinta ahaa iyaga ayuunba albaabkaa ka gelaya markay ka galaan waa meel ilaahay ku maamuusayo dabeeta waa la xidhaya halkan un bay ka keeneen v i b waxay yidhahdeen soomaad maqan tani waxa weeye allah subxaana wa tacaala meelaa u gaara wey albaaba u gaara oo aan cid kale cidhiidhiyaynin oo aan cid kale la gelayn ayay ka gelayaan إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة فحق لي الباب كان كوى صومنا مالة قيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق مركي قلانا والله حنا يا أبا لا عد أن صومني لكي مثال كان فلم يدخل منه أحد اللفظ كلا فإذا دخل آخرهم أغلق ومن دخل شرب sharaab baa laga cabaya halka waman shariba lam yadma abada sharaabka halkaa yaalla iyo cabitaanka halkaa yaallo qofka cabbaa dib dambe u haraadi maayo dib dambe haraad dambe oo jiraa ma jiro lam yadma abadan dib dambe oo aada u haraadaysaa ma jiro soo maad soomanayn soo soomkii maad haraadin albaaba baabu rayaan markaad ka gasho ad ilaahay dartii u soomanayd haraad dambe is arki maysaan abadan haraad dambe oo aad is arkaysaan ma jiro waxaan adduunyada yaalla ee dee maaragtay noocan adiga arkay bini aadamka xataa biyihii bay kala fadilayaan adduunyada yaallay mugti ajaday cabi jirtay ninkii aabihii ajada cabi jiray iyo usmiirka ayaa imika le waxaan cabayaa maa usaxun baan cabayaaba ma usax waan ku bukoonay caagadeer buu sidaayo waa ladaab waa dad ladaab noqday ladaabta ma taqaan ladaabta waxa weeye waa un dee biyo dul joogan bu ayay noqdeen biyaha la cabo laakin dee maaha aragtay wax kale ayib markaasuu celiya xadiidkan waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim raximah llah taasi waa soomkii oo qofku uu la yimiba oo aada soontay waxa la yaab leh soomka oo camalka ah ajarkiisa ayuu leeyahay iyo fadaaishiisa gaarka ah bisha laftigeeduna waxay leedahay fadaaisheedaoo gaar ah bisha ramadaan laftigeedu haddaba waa soomidda oo ilaa ramadaan iyo kayrkeedba waad soomi kartaa ramadaan iyo ramadaan la-aanba waad soomi kartaa laakiin bisha soomka ilaahay uu waajibiyey bisha laftigeeda laftigeeda xilligan soddonkan maalmood amba sagaal iyo labaatankan maalmood ayaa sidooda waxay u leeyihiin fadaa'il aanay lahayn bilaha kale waa inaad dareento bishu way ka duwan tahay bilaha kale ayib bishani waa bil khayr iyo barakaba leh ayada ilaahay wuxuu siiyey bifadaa'ila kaiira shahru ramadaan o ilaahay wuxuu soo dejiyey amba soo dejintiisa uu bilaabay kitaabkan majiidka ah ee dee hanuuniyaha u ah dadka dawadana u ah dadka muminiinta ah muminiinta maanta maxaa haya wa shifaaun lilmu'miniin soo maaha qofku markuu buko dawada uu qaadan waayo dawadana uu iska noqoso baktihi maayo muslimiintu way bukaan dawadiina way ka tegayaanoo waa qur'aankii ma ogta waa qur'aankii waa qur'aankii ni qaatay laa ilaaha ila allah waad la yaabaysaa waxa maanta jira dadku waxay u noqon lahaayeen baanay garanayn war waxaanaynu ku jiro maxaa lagaga badbaadaya dhibaatadan adduunye farahan leh abaarahan odalululkan khilaafkan murankan colaadahan balaayadan war waxaan oo dhan wixii lagaga bixi lahaa dadku ma garanayaan ma garanayaan waa murmayaan un وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله يعلن يا مثل maantoo dhan baa nin muslim ahaayo wadaad ahaan jiray weliba oo wax akriyi jiray oo ayaa mid kaluu la murmayaayo markaasuu leeya xeer number twenty xeer number nineteen xeer number fifteen xeer number sixteen xeer ideen isba weydiinayo war wax kastoo dadka muslimiinta ay isku qabtaan وإن تنازعتم في شيء والنكرة في سياق الشرط في سياق الشرط waxay faa'iidaynaysaa cumuum wax kasta oo aad isku qabataan oo aad isku jiidjiidataan waxaad u celisaan ilaahay iyo rasuulkiisa bimacnaa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha rasuulka nasal allah alcaafiya fitan baa jirta ilaahay ka magan galaa inaanu idin fitnayn nasal allah alcaafiyata wasalaam waa leexasho markaa bisha ramadaan amba qur'aanku wuxuu yahay shifaaء lilmuؤminiin yahdi lilatii hiya aqwa ariiqa wanaagsan isagaa ku bayaaminaya ilaahay wuxuu soo dejinta qur'aankan bilaabay laylaة اqadri laylaة اqadrigana wuxuu ku jiraa bisha ramadaan bilaa kale lama laha waa inaa ramadaan weyi laylaة qadriga haddaad maqasho waa inaa ramadaan bishaasu ka mid yahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasubuu shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaantu alla soo dejiyey kitaab isagoo dadka hanuun u ah iyo aayado cadcad wabayinaati min alhuda waalfurqaan iyo kala saarid xaqa iyo baadilka ee qofka idinka idinka mida xaadira falyasubu allah subxaanaه wa tacaala bishan waxa uu tilmaamay amba uu sheegay inuu soo dejiyey kitaabka qur'aanka ah markaasaa haddana waxaa rabbi keenay bixarfi اlfa tacliil bay faa'iidaynaysaa faman shahida minkum الshahra falyasumhu macnaha laga dheehday meesha amba laga soo dheegay waxaa ka mid ah udiye maaragtay u doorashada ilaahay u doortay subxaanahu wa tacaala inuu u doortay inuu qur'aankiisa soo dejiyo amba bish waktiguu soo dejinayaa ay noqoto bisha ramadaan arrintaasaa ku jirta waa qadiyad sir waxaa kalood ogaanaysaan bisha ramadaan nimankii shayaaiinta ahaa ama shayaaiinta rag iyo dumarba waa la xidhxidhaya waa la xidhxidhaya tasfiidu shayaaiin waa la katiinadaynaya o wa iklaaqu abwaabi niiraan albaabada naarta oo dhanna waa la xidhaya habeenka ramadaan kow ay noqoto albaab naartu ay leedahay oo furani ma jiro waa laga xidhaya wa fatxi abwaabi aljinaan albaabada jannadoo dhanna waa la ballaqaya waa la furaya bisha ramadaan waxaa yaraanaya sharka arlada dusheeda lagu sameeyo sharkao dhan baa yaraanaya waa adiga arkayd waxaa la xidhxidhayaa shayaadiinta kuwoodii madaxa adkaa maradat ljin waa qaar halisaa jira maradat ljin waxay ku murxeen fasaadka marada waa qof murxayso baad maqal maradat ljinni haddaad maqasho waa nimanka sharka ku murxay intaasaa hoolantay soomaad maqal harkay ku mureen waa maradaljin sharkay ku murxeen silsilado iyo qoolal iyo xadhko ayaa lagu xidhayaa marka awoodu u yeelan maayaan ay dadka ku lumiyaanee ku fasahaadiyaan oo ta ay hore u haysteen bilaha kale ah limaada dadkii muslimiinta ahaa waxay ku mashquulsan yihiin soomkii waayo soomkan wax alle wixii naftii xumayd ay doonaysa oo dhan buu ka horjoogsanayaa waxa badanaya akhriskii qur'aanka cibaadaadkii kalea la badinaya markaasaa naftii qofkuba waxay noqonaysaa naf hufan la hufay oo la nadiifiyey kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun likay tattaquun si aad alla uga baqataan oo taqwo aada u heshaan weeyaan waxaa la xidhayaa albaabadii jahannama albaabadii jannadana waa la furaya limaada waxaa badanaya camalka saalixa ah camalkii saalixaba badanaya hadalka wanaagsan baa imanaya rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ida jaa ramadaanu futixat abwaabu ljanna waxa la yaab leh oo inaga imka abaar daran bayna hayse ma og tahay in ilaahay baa inoo furo raxmaadka waayo riwaayadda muslimku waxay leedahay futixat abwaabu raxma futixat abwaabu raxma waxaa la furayaa albaabadii raxmadaba ayaa la furayaa oo jannadu ka mid tahay ila naxariista ilaahay bay ka mid tahay jannaduba hiya raxma futixat abwaabu ljanna wagulliqat abwaabu niiraan albaabadii naartana waa la xidhaya wasufidat shayaaiin shayaaiintiina waa la katiinadaynaya weeyaan wakti bay haysataa malaaig ilahay amarkan siinayo awalu layla min ashahri lmubaarak ayaa hawshan oo dhan ilahay jannadii la furaya albaabadeeda kuwa naarta la xidhay la banadayaa jinkii iyo kuwii madaxa adkaa la xidhayaa waka ayib wa kullu dalika yatimu fi awali laylati min ashahri lmubaarak ida kana awalu laylati min shahri ramadaana sufidat shayaaiin wamaradat ljin shayaaiintii iyo jinka kuwoodii murxay labadaba waa la xidhaya waulliqat abwaabu naar albaabadii naartaa la xidhaya falam yuftax minha baab albaab keliya oo la furaya ma jiro wafutixat abwaabu ljanna falam yuqlaq minha baab albaabadii jannada waa la furaya mid kuloo la xidhayaana ma jiro wa yunaadi munaadin baaq baaq baa lasoo saaray soo maad maqli jirin habeenkaasna baaq baa lasoo saaraya wayunaadi munaadin baaq baa la soo saaraya soo saaro muxuu odhanayaa yaa baaqi alkhayri aqbil kii khayrka doonayow qaabil khayrka samee wayaa baaqi ashari aqsir war kii shar doonayowna gaabso iska daa jooji walilaahi cutaqaau min annaar ilaahayna wuxuu leeyahay qaar uu naarta ka horayn doono wadaalika kullu laylati kaasina waxay dhici doontaa habeen walba maalintana ku dar riwaayo kalaa jirta habeen kasta iyo maalin kasta oo bisha ramadaana qaar addoommadiisa ka mida ayaa ilaahay naarta ka horayn doona oo naartu qabsan lahaydii xadiidkan tilmaamaya awalka ramadaan ina waa raxma aakhirkeeduna waa makfira tobanka u dambeeyana waa cidqu min annaar waa daciif naxariista ilaahay baa ka ballaaran tobanka qurho k maxaa loo odhanayaa tobanka u dambeeyo qurhay helayaan xorayn war bishoo dhan baa la helaya walilaahi cutaqaau min annaari wadalika kullu laylati sanadka xadiisku waa xasan tirmidi baa soo saaray iyo ibnu maaja iyo ibnu khusayma ayib waa camal aada u weyn yaa la iska dayicin yaan la lumin waa in xalaal lagu soomo xalaal waxaad cunaysaana waa inu xalaal noqdo rubuc tibraa kugu filan biyahaad cabaysaa waynu ka hadli doonaa qofku wuxuu ku afuraya ayib bisha ramadaan waxaa ku jira dee laylat lqadrigii baa ku jira soomaaliyun laylatlkhadar bay yidhaahdaan laylatlkhadar waxbay doon doonaanoo waktigu dadku dee waxoogaa bay akriyeen haddee yani habeenkaa in laylatlqadriga nin bay uhaystaa qof kaabanoo cilin ahoo noocyo kale ahoo dadka wax siinayo waxaan anigu soo joogay iyadoo yani habeenkaa guriga laiska furayo oo waxuu yidhahdaa bena waraabiyo uu ooman yahay oo baalka deeta madiyood biyaa loos dhigayo iska dhici karto in sanduuqyada lasii furto oo si uu lacag badan uga buuxiyo waxaas wax jira maaha wuxuu waa habeen waa habeen bilaabmaya qoraxdu markay dhacdo waagu markuu baryana joogsanaya salaamun hiya xataa madlac alfajari waa habeen waxba qof dheer amba qof gaaban ha doonto jinha bahala xambaaran habeenkan wuxuu ilaahay u doortay subxaanahu wa tacaala habeenkanu inuu bisha ramadaan noqdo waana habeenka ilaahay qur-aanka soo dejiyey waxaa la yidhaahdaa ana akrama yawmin cinda allahi maalinta ugu sharafta badan iyo karaamaamuuska badani ilaahay agtiisa huwa fi shahri aladii unsila fiihi lqur'aan marka laga hadlayo baabu lqiyaas bishaa ramadaan buu ku jiraa ee ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey marka waxaa habboon in bishan lagu karaameeyo oo lagu khasiso camal dheeraada ila soddonkeedii cishada camal baa lala imanayaa ma ogti ilan beli kale maxaa waajib inagu ah de shan salaadood shan salaadood baa waajib inagu ah laakiin bishan shantii salaadood oo jira ayaa haddana soddonka amba sagaal iyo labaatankaba garhka waxaa lainoo geliyay inu soomno camalka limaada maxay bishani ku mudatay camalka intan leeg bilahii kalena aanay ku mudanin tasweydiinta lihitaa weeyaan sidaa daraaddeed waxaa habboon marka bisha ramadaan inoo bilato qofku inuu ku dadaalo inaad waafaqdo habeenka laylatlqadriga camal dheeraadana inaad la timaado waa nacasnimo ambaba waxaynu odhan karraa waa shibulmustaxiil ee qofku haddii uu dadaal la yimaado siduu u waafaqi waayo habeenkan sababtu maxay tahay habeenkani wuxuu ku jiraa un bisha ramadaan amba waanu guurguuraya amba habeenka u horaysa ha galo ambaba tobanka u dambeeya ha galo sida axaadiista u xooga badan yihiin adigu markaad habeenka koowaad laga bilaabo qiyaamu leylkaaga aada iska bilaabato soomkaaga iyo camalada wanaagsanna aada iska bilaabato haddii ilaahay caafimaadku siiyona ilaa sagaal iyo labaatanka aba soddonka aada wado wuxuu waa habeenaya habeenka halkuu ka baxaya saacadda jimcaha ma waktiga yar ee maalinta jimcaha ku jira oo kale maaha waa min qoraxdu markay dhacdo xataa madlacilfajri buu soconayaaye suurtagalba ma aha adoo dee iska dhaanteeyey oo lumay oo qof khariban ah mooyaane laylatlqadriga marnaba kuma seegi karo waa in niyadana hagaajiso iimaana waxtisaaban si aad ilaahay agtiisa uga hesho dembi dhaaf qufira lahu ma taqadama min dembi wax alla wixii horreeyey oo dhan baljaamaca hadduu toddobaatan jiro toddobaatankii hore wuxuu soo walaaqayba ilaahay wuu ka dhaafaya hadduu waafaqo oo iimaan iyo ixtisaab la yimaad iimaan waxtisaaban qufira lahu ma taqadama min dembihi iimaana waxtisaaban qufira lahu yuu ku seegi ilahayna aad dembi dhaaf weydiisato waxa ilaahay lagu barye lagu ducaysta iyo astaamihiisa iyo calaamadaha lagu garto iyo sumadahana waynu heli doonaa laakiin ninkii hore muxuu yidhi karantaan qalax u degay halkee iga maraysaa buu karantaan qalax u degay waxaanu ku xisaabtamin in karanba la waayi doono bu karantaan qalax u degay halkee iga maraysaa macnaha wuxuu u jeeday haddaan qalaxa la karan oo dhan way helaysaa waa runtii waa si uu yaqaanay macnaa laylatulqadriga haddaad habeenka u horeeya ilaa ka u dambeeya uun aada cibaadadaada uun iska badiso laylatulqadriga waa lagu ka baxaya niyadaadana aada hagaajiso wallahi inaanu marna ku seegaynin iimaan iyo alixtisaab niyadana hagaaji inuu jirana rumayso ilaahayna subxaana wa tacaala ajar ha ku soo jeedin turub ha ku soo jeedin dulmad ha ku soo jeedin geem ha ku soo jeedin muran iyo jadal iyo telefishinno iyo balaayiyo baas war bishaa ramadaan ka faa'iidayso imisaa kal hore inala soomay oo aan maanta kula soomaynin way badan yihin rag badan hebello kaa wanaagsanaayo kaa cibaado badnaayo kaa raganimo badnaayo waasaa u yidhaahdaane kaa actifsanaa imsaa socday nasiib baad marka ilaahay kugu simo mar kaste mawsimkaa amba xilligaa khayrigaa ilaahay markuu kugu simo waa inaad ilaahay ugu mahadnaqdaa subxaana wa tacaala aduu caafimaad qaba boqolaal muslimiin oo kal hore soomay baa tegey oo aan maanta soomayn boqolaal muslimiina oo kal hore soomay iyagoo fayow oo caafimaad qaba ayaa maanta aan soomaynin oo aan la soomi karaynin xanuun iyo cudur soo arki mayse aan badda waa inaad camalka lumin waxaa kalaad ogaataa nicmada dadka nicmo markay helaan dad iyaga muslimiinta ah nicmada waa inaad dalabto in ilaahay kuu siyaadiyo nicmadii maxay ku kordhaysaa nimco kastaa waxay ku korodhaa markuu qofku la yimaado camal uu ilaahay ugu mahadnaqayo ilaahay ugu mahadnaqayo tusaale ahaan waxaynu daliishan karraa qowlka alle subxaanahu wa tacaala bisha ramadaan markay dhammaato waa nicmo eh walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun saa u dhammaystirtaan ciddadii bishii ramadaan walitukabiru llaha calaa maa hadaakum ilaahayna aada ku weynaysaan wuxuu idinku hanuuniyey walacalakum tashkuruun iyo si aada ilaahay ugu mahadnaqdaan oo bishii odhan baad soo soomanaydoo ciiddii baad gaadhayoo takbiirtii iyo camal wanaagsan iyo soomkii waxaad bixinaysaa sadaqadii baad bixinaysaayo sakaatulfitrigii baad bixinaysaa teda kale kaste camal kastoo wanaagsan markaad dhammayso waa inaad ilaahay ugu mahadnaqda weeyaan tusaale ahaan xajka oo kale faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikra markaad dhammaysataan camalada xajka ilaahay xusa subxaana wa tacaala sidaad aabbayaashiin u xusi jirteen aad u ammaani jirteen oo kale aw ashadda dikra marka qofka muslimka ahi waa inuu had iyo jeerala nimco kaste ilaahay ugu mahadnaqo subxaana wa tacaala arkanaysa salaada markaad ka baxdo adiga arkay subxaana allah subxaana allah subxaana allah alxamdu lilah alxamdu lilah yani waa camal qaali ah xadiis rasuulka ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayhi bal eeg shan salaadood sooma tukan xadiidkaasu wuxuu tilmaamayaa toban goor hadduu qofku salaadaha dabado subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah yidhahdo toban jeer walxamdu lilah walxamdu lilahna uu yidhaahdo toban goor wallahu akbar allahu akbarna uu yidhaahdo toban kale soo soddon maaha soo soddon maaha shan salaadood baynu tukanay soddonkii shan ku dhufo boqol iyo konton alxasanatu bicashri amhaaliha boqol iyo kontonkii toban ku dhufo kun iyo shan boqol suurtagal ma tahay qofku maalintii muslimka ah inuu sameeyo kun iyo shan boqol oo dembi miyaad gashaa kun iyo shan boqol oo dembi geli mayside laakiin kun iyo shan boqol oo xasanaba waad la iman karta de waa haddaad tukanaysa weeyaan taasee meelahan aada iska fadhido hadaaka allah wax kale ku odhan kari mayna allah ku soo hanuuniyo subxaana wa tacaala allah ku soo hanuuniyo وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك